bismillaahi raxmaani raxiim warka madaxdiisii gooraha shacabka ah soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay ka doodaan hindisa sharciyeedka qaxootiga dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa shir gudoominaya kulan looga hadlayo ka hordaga kufsiga iyo la dagaalanka ka ganacsiga maandooriyaha kulan looga hadlayey la dagaalanka tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo dhibaatada maandooriyaha uu ku hayo dalka ayaa loo filayaa in maanta la qabto gulada cabdi oo ah wiil dhalinyaro ah islamarkaana ku noolaa magaalada buuqod ee gobolka tugdheerba ayaa gaaray dalka turkiga kadib deeq waxbarasho oo halkaasi laga siiyey urada bulshada ku dhaqan magaalada buuqod ayaa si isxilqaana iyagoo ku dhisanaya wadooyinka magaaladaas kuna lagu caleemasaraya gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida norweyna waxaa lagu abtay awslo wararka dibaddana waxaa ka mid ah azerbaijaan iyo waxa weeyaan dalkaasi armeniya oo dagaal ba-an haatan ku dhex maraya dalkaasi xuduudiisa ayaa beesha caalamka ay ku baaqeen in la joojiya dagaalka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
golaha baarlamaanka ama golaha shacbiga qaranka ee dalka soomaaliya ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda in ay si ballaaran uga doodaan hindisa sharciyeedka qaxootiga dalka hindisa sharciyeedka qaxootiga dalka oo la filayo in maanta si aale ay uga doodaan xibnaha baarlamaanka ee dalka soomaaliya taasi oo la filayo natiijo wax ku oola inay ka soo baxdo golaha shacbiga qaranka ee soomaaliya ayaa horay waxa ay u ansixiyeen soo magacaabidda markaasi soo magacaabay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka soomaaliya xildhibaanada golaha shacbiga qaranka ee soomaaliya ayaa iyagu waxa ay wadaan howlooyin kala gadisan oo markaasi wax ku oola iyada oo la filayo aqrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta dadweynaha iyo bixinta aqoonsiga oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka soomaaliya iyo dib u heshiisiinta dowladda sidoo kale waxaa ajendaha ka mid ah aqrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka qaxootiga guddoonka golaha baarlamaanka ayaa soo jeediyey in la dardargeliyo howlaha horyaala golaha maadaama ay dowladdu uu yahay wakti kooban u haray islamarkaana loo baahan yahay in la dhammaystiro gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho ayaa shir gudoominayay kulan looga hadlayay ka hordaga kufsiga iyo la dagaalanka ka ganacsiga maandooriyaha kaasi oo dhibaatooyin xoogan ku haya meelo kala duwan oo dalka ka mid ah nuur saciid tahliila ayaa warkan eegaya
shirka degmooyinka gobolka banaadir oo ay toddobaadkii mar yeeshaan guddoonka sare ee maamulka gobolka banaadir gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo agaasimayaasha dowladda wasiix xamar ayaa toddobaadkani ka doonaa kulamadii horey loo qaban jiray waxaana ka qaybgalay saraakiisha ciidanka amniga gobolka banaadir oo uu horkacayay taliyaha qeybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuto saadaq cumar maxamed kulankani uu shir guddoomiye duuqa magaalada muqdisho ayaa qaatay dhowr saacadood waxaana qodobadii looga hadlay ugu muhiimsanaa xoojinta la dagaalanka tacadiyada loo geysto haweenka soomaaliyeed ee ku nool caasimadda ciribtirka ka ganacsiga maandooryaha iyo sidoo kale ciidanka amniga iyo maamulada degmooyinka ay u labalaabi lahaayeen la dagaalanka kooxaha burcadka ah ee dhacya boobka u geysta shacabka caasimadda waxaa sidoo kale kulankani looga hadlay kor u qaadista bilcda caasimadda bixinta canshuuraha iyo arrimo kale oo muhiim ah kulankani oo waqti dheer qaatay ayaa marka uu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir mudane saalax xasan cumar iyadoona ee gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa muqdisho uu faray ee laamaha kala gedisan ee amniga oo ay maantaba goobjoog ka ahaayeen ee taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir ee dhanka booliska iyo weliba ee dhinaca nabad sugidda sidii ay markaasi ciidamada qaybahooda kala gedisana ugu howlgeli lahaayeen goobahaasi lagu iibiyo ee maandooriyaha iyadoo aynu ognahay ee maandooriyaha markay isticmaalaan ee dhallinyarada qaarkood iyo dadka isticmaala maandooriyahaba ay geystaan ee falal kala gedisan oo liddi ku ah ee amniga iyadoona muddooyinkai u dambeeyeyba ay soo kordhayeen arrimahan kufsiga oo ay qayb ka qaadan karto ee dadka iyagu isticmaala ee maandooriyaha laamaha ammaankana ay hadda ee gacanta ku hayaanba ee dad iyagu ee falalkaasi kufsiga ah ee geystay islamarkaana howlgallo ka dhan ah ee goobaha lagu iibiyo maandooriyaha ay dhowaan ee bilaabi doonaan guud ahaan ee maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka oo iskaashanaya sidoo kale ee doorka culimmada ay ku leeyihiin arrimaha wacyigelinta haddii ay noqon lahayd ka hortagga ee maandooriyaha iyo weliba ka hortagga kufsiga ayaa shirkan loogu hadlay iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen culimmada qaybahooda kala gedisan nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
mahadsanid kulan looga hadlayay la dagaalanka tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo dhibaatada maandooriyaha uu ku hayo meelo kala duwan oo dalka ka mid a gaar ahaana magaala madaxda dalka ah ee muqdisho ayaa si weyna looga falanqaynayaa magaalada xamar cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan faahfaahintiisa noo haya
hay-adda s w d c ayaa soo qaban qaabaysay kulanka looga hadlayay wadashaqeynta culammada iyo bulshada rayidka iyadoo ay goobjoog ka hayeen qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka soomaaliyeed gudoomiyaha dalada bulshada rayidka cismaan muxudiin shaatax ayaa sheegay in loo baahan yahay wadashaqeynta bulshada culimmada maadaama dalkeena uu soo maray dagaalo sokeeya oo muddo badan qaatay maanta halkan waxaan isugu nimid shir qeybo ka tirsan bulshada rayidka iyo qeybo ka tirsan culamaa udiinka kaasoo looga hadlaayay siday u wada shaqeyn lahayn culimadiinka iyo bulshada rayidka waxaan la soconaa dhibaatooyinka waddankan inay aada usoo badanayaan khaasatan xiliyada markay marayso doorashooyinka ama kala guurka waxay soomaalida u taqaano waxaad moodaa in waxyaabo badan oo dadku ka baqayeen ama waxyaabo badanoo sharciga lagu ilaalinaya inaan laga tallaabsado dhibaatooyinkaasna ay noqdaan dhibaatooyin aada u xoog badan oo saameyn ku leh bulshada si taa looga hortago waxaan halkan maanta shirkan aan ka wada hadalnay sidii loo wada shaqeyn lahaa waxaana aad dowladda loo saaray runtii bulshadu naftirkeeda inay dagaaladii dalka ka dhaceen oo dhan ay dadka qalbigooda burbur u geysteen doctor shariif maxamed cumar iyo sheekh sayid cabaa cali oo ku hadlayay doorka culammada soomaaliyeed ayaa sheegay in marka hore loo baahan yahay laga shaqeeyo la dagaalanka maandooriyaha oo sabab ah waxyaabo badan ama dhibaatooyin badan oo dhexmara bulshada soomaaliyeed waxaana sidoo kale kulanka laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan qodobo laysku afgartay runtii maantoo dhan waxaan u fadhinay dhibaatooyinka bulshadeennii haysata si looga hortagi lahay waxaana u asal ahaa ayaan dhahnay dhibaato walba iyo balaayo walba iyo musiibo walba ay dhacayso asalkiisa waxaa weeyaan sheega maandooriyaha ah almukhadiraad waatii sayidina cuhmaan uu dhihi jiri ijtanibuu umma alkhabaa'ith oo khamrada loola jeedo marka waa halisteeda ay leedahay wax allaala wixii maandooriye ah oo farmashiyihii iyo meel walba goob walbaoo ganacsi ah uu ku batay arrimahaa sida loogu hortagi lahay culummada waajib ka saaran waaye iyo bulshadaoo dhan inay u wada kacaan marka arrintaashayti ayaan u fadhinay
bulshada rayidka iyo culammada waxay ku heshiiyeen inay iskaga kaashadaan dhinac kasta kow ha ahaato xagga dhaqanka ama xagga diinta labo ka hortegidda
guuleedah cabdi oo ah wiil dhalinyaro ah islamarkaana ku noola magaalada buuhoode ee ka tirsan gobolka tugdheer ee dalka soomaaliya ayaa gaaray dalkaasi turkiga isaga oo si diiran u kalgacaltooyaha halkaasi loogu soo dhoweeyey guuleedah ayaa waxa uu wadankaasi waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda turkiga waxaana lagu casuumay bandhiga farsamada diyaaradaha ee ugu weyn dalkaasi turkiga kaasi oo la yidhaahda taxiford wasiirka arrimaha dibad dowladda ee dalkaasi turkiga ayaa arkay muuqaalka guleeda oo uu soo bandhigay naqshad diyaaradeed nooca dagaalka ah taasi oo uu wasiirku ka helay islamarkaana uu ku tilmaamay in lagu dhiirigelin karo samaynta samaynta diyaaradaha iyo dhinaca farsamada waxaana turkiga guuleeda oo ah wiil soomaaliyeed ku casuuntay in uu ka qayb galo bandhiga farsamada casriga ee diyaaradaha dalkaasi turkiga khamiistii lasoo dhaafay sidoo kale guuleeda waxa uu waxbarasho ka helay dalkaasi turkiga si uu uga miro dhaliyo hamigiisa nuxurka wanaagsan leh oo ah in diyaaradaha dagaalka la samayn karo islamarkaana ay taasi u noqonayso inanka yar dhiirigelin aada u weyn ururada bulshada ee ka dhisan degmada buuhodleh ee gobolka tugdheer ee dalka soomaaliya ayaa si isxilqaana ku dhisanaya waddooyinka magaalooyinkaasi maxamed cali bile ayaa warkan ka soo direeya magaalada buuhodle
wadadan oo ku taala mid ka mid a xaafadaha magaalada buuhoodle oo dhibaato xoog leh ku heshayso socodka dadka iyo weliba gaadiidka ayaa ururka taladoon oo ka mid a ururada ka jira magaalada buuhoodle ayaa si iskaa waxu qabsa ah waxay ku dhiseen wadadan ururkan taladoon ayaa waxa ay sheegeen waxa ay ku dhiseen wadadan in ay ka ururiyeen shacabka ku dhaqan magaalada buuhoodle waxaana ugu horrayntii halkaa ka hadashay oo ugu baaqday ganacsatada iyo weliba sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada buuhoodle in ay ka qayb qaataan dhismaha wadadan gudoomiyaha ururka taladoon iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a xubnaha ururka horta xaafadda xaajiirad aadana magaalada laascaanood ee wadadaas waqti dheer bay nagu qaadatay in aan u yacni u dabcan u howlgallo hawsheeda oo wax u uruurino ayadoo waqti badan ugu qaadatay maanta waxaan ku faraxsannahay inay noo bilaabatay dhismaheedii waxaa gadaasheena taagan wacala gafti ka shaqaynaysay wadadan wadadan dhib badan baa naga soo martay juhd iyo dadaal badan baanu ku bixinay waxaan rajaynaynaa inay noqoto wadda midha dhasha oo loogin time dadkeenu uu isticmaalo islamarkaana u yeelata nacfi weyn oo la taaban karo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa bulshaweynta ku dhaqan magaalada buuhoodle khaasatan dadka xaafadda xaajiira degan iyo qaadleyda qaadleydu bar walba ilaa xusa waa u baahan yihiin waa dadka markasta oo aanu howl isu taagnana gacan qabta ilaahay ha barakeeyo haweenkana allah ha barakeeyo aad iyo aad bay isu kaya garab taagaan mar walba ti oo face ku dambeysay ah si wacan bay u socotaa wataa waxa la wadada hadda qaybo ka badan baa waxa la hagaajiyey waxaa noo dhiman waa in yar marka alxamdulilah waxaa codsin mudan in maanta waxa la yidhaahdo aan waxa la yidhaahdo shaqada fayskeeda ugu dambeeya aan ku jirno waxaan nahay waxa la yidhahdo urur oo waxa la yidhahdo ay isku daydo inay wax hagaajisato si fudud bay wax ku qabsan karaan balse waxaana ka maqan wixii la odhan jiray isxilqaan ee waxa la yidhahdo aynu isu xilqaami lahayn inaynu wax la hagaajisano magaaladeenna waxaan u baaqayaa dhammaan bulshada reer buhoodle in waxa la yidhaahdo ay nagu taageeraan wadadan iyo dhammaan wadooyin kale oo aan salaalnahay insha allah haddii ilaahay ka dhigo waxa la wadadan markay dhammaato aan aad bilowdeen ay soo socotay shaqadu maanta waxaan ku jirnaa jawi waqtigii intii ugu dambeysay cagaftii galaysay waxaan ugu mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay barnaamijka wadada cid kastoo garab istaagtay cid kastoo waqti iyo dadaalba ku bixisay bulshaweyntana waxaan ugu bashaaranaynaa wadadii aan ka ballan qaadnay inaan dhisayno ururka taladoon ay ka ballan qaadeen inay maanta waqtigii ugu dambeysay ay marayso marka insha allah waxaan rajaynaynaa bulshaweyntu inay isu xilqaamaan siday dhallinyarada ururka taladoon isku xilqaameen insha allah waxaan rajaynayna si fiican kusoo gabagabowdo waxaan halkan markaa aan mahad ballaaran uga jeedinayaa hooyooyinka buuhoodle oo ahaa dadkii u horreeyey aanu ka bilownay qaadan ururinta khaasatan hooyooyinka degan xaafadda xaajihiire maxamed cali bile warbaahinta qaranka soomaaliya buuhoodle
kulan lagu caleema saarayo guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee wadankaasi norway ayaa lagu qabtay magaalada oslo ee dalkaasi xasan saciide arasta ayaa warkan ka soo diray oslo
cabdirasaaq xasan gurxan ayaa loo caleemo saaray guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee galmudug norway xilkan cusub ee hogaanka jaaliyadda ayaa xaflad ka dhacday oo oslo lagu gartay inuu cabdirasaaq hogaamiyo galmudugta norway afarta sane ee soo socota xafladan oo ay ka qayb galeen waxgarad aqoon-yahan dhallinyaro haween iyo fanaaniin ayaa laga jeediyey khudbado ku aadan hambalyada hogaankan cusub ee jaaliyadda galmudug ee norway ay yeelatay habeenkan kulanku wuxuu ku saabsan yahay ama shirku caleemasaarka guddoomiyaha waxaan doonaynaa insha allahu tacaala in maadaama wakti culus aan ku jirno oo xanuunkaas oo jirano inaan barnaamijkaas ilaalino programkuna si uu noogu fududaado insha allahu tacaala waxaan kusoo koobaa inaan idhaahdo shirku waa noo furan yahay dadka barnaamijka ka qayb qaadanaana insha allahu tacaala wadada fiican oo dardaaranka iyo talada ummadda soomaaliyeed ku jirto sida ay u tilmaami lahaayeen oo ay usoo dhawey lahaayeen oo dadka soomaaliyeed ama midka xilka loo dhiibay ha noqdo ama kuwa u socda insha allahu tacaala inaan wanaagga isu dardaarno walaalayn nahay wixii aynu qolo walba qabsato waa lagu hambaliyeeyaa waan idin hambaliyeynayaa dowladnimadiina galmudug iyo guddoomiyaha cusub iyo guddoomiye shiinaba waan hambaliyeynayaa
aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin saacadanada saacad abshir allaha ka dhigo muraadkanaga allaha wada sahlo waxaan leeyahay wiilkayga cabdirasaaq xasan gurxan eedo hambaliyo hambaliyo hambaliyo xilka aad qaaday ilaahay ha kula qabto ilaahay ha kula hagaajiyo xilku aad buu u culus yahay mid fudud ma ahaan wax qof qaadi karaya maaha mas-uuliyad cir baa diiday dhul baa diiday bini aadan baa qaaday xilkaa culus oo ilaahay cir iyo dhulba ka diiday inay qaadeen ayaad qaaday allaha kula qabta ayaan leeyahay eedo anoo ku hadlaya magaca anoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha ee midowda jahliyaha soomaaliyeed ee norway waxaan leeyahay marka koowaad hambalyo ee dhammaan dadka kasoo wada qayb galana waa u hambalyeynayaa ee cabdirasaaq runtii waa nin dhalinyar ah oo runtii wax badan aan isnaqaano ee firfircoon wax badan la soo qabtay waxaan rajaynayaa ilaahay xilkiisa inuu u fududeeyo
jaaliyadii ka soo jeeday oo xuduntii soomaaliya ka timid oo halkan jooga oo norway ku nool ayaa horta guddoomiye u tahay insha allahu
beeraleyda ku dhaqana gobolkaasi bakoola ayaa u diyaargaroobaya xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha si ay uga mirar dhaliyaan islamarkaasna ay wax soo saar tayale ay u keenaan haddii rabbi ka dhigo xiliyada markaasi deerta curanaysa ee fooda inagu soo haysa maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan eegaya
habab kala duwan ayaa beeralayda degmada xudur u isticmaalayaan u diyaargarowga tacbashada beeraha qaarkood waxay adeegsadaan xoolaha nool sida dibida waana hab muhiim ah oo beeralayda oo dhan aan wada isticmaalin maraan booqday beeraha waxaan ku soo arkay dibiyaal labalabo isugu xidhan oo loo tababaray laguna xidhay qalab hiddahayo dhaqanka oo ay soo saaraan dadka ku shaqeeya farsamada gacanta waana qayb ka mid ah hababka ugu muhiimsan oo beeralayda wax soo saarkooda u adeegsadaan hase yeeshee beeralayda intooda badan gacmahooda ayay u isticmaalayaan iyo nidaamkii hore ee laga tegay taas waxay sababtay in dad badan ay ka niyad jabaan tacbashada beeraha oo dhul ahaana nafaqada ka tegay beeralaydana aqoon uma lahan bacriminta beeraha si aan wax badan uga ogaano xaaladda beeraha iyo beeralayda waxaan waraysi kala yeeshay isuduwaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee gobolka bakool maxamed axmed macalin waxaana uu sharaxayaa diyaargarowga beeralayda iyo in dadka qaar ay bilaabeen abuurka beeraha walow ay wajahayaan caqabado badan beeralayda gobolka bakool mayb waa waqtigii mashoogdee bili octoobar hata beer abuurka bili labaatan afar iyo meelosii kale shoogda ilaa bili tomanshase yaha bilawti ani beerta abbe ani abuurta yaha taha bilawti hulgal lisdiyaaridi saas daraadee beero hata may ka jaraanaa labadan beero abuur abuurkaas oo dadkii beeroleyti oo sanadkii horena dhibaato badan oo kula kulmay beero ku baagadeen la daayki ayaha haddana sanadkan kadalaan waa la leeyay ku galeen oo eedii eed sanayaan beerogiyooka oo fayeen walaago oo rajo iyo ku humaadi ee hata hata madan walaa hatana eed in hangal tago hay in beeray waa ku qabsadaan yaa in hangal tago hay beero markii lan diyaar garoobo oo kala qaabka beeralayda lanka beeralayda ee lagu fadaayo oo diyaar garow un suubiyo mid abuurka ma lagu faday dadka beeralayka waqtiga hadda la rooga waqtiga abuurkiigu abuurkii inay is abuur helaan abuur caafimaad leh oo hadda maadaama abuurka daaway la haynay abuur hadda daawaysan oo dowladda wasaaradda beeroon ambiine abuur saas ee daawaysan iyo ambahanayti iyadoo kii aan la haynay mayba waa abuur yaa haddaan diyaar garoohayta abuurna suuqba kugadato weydiido abuurna hahaysad wallahayd laakiin dhibaato badan leenaha marti si wax soo saarka dalka uu u kobco beeralayda waxay u baahan yihiin in laga saacido qalabka abuurka dawooyinka tababaro xirfadooda kor loogu qaadayo iyo in dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyo xafiisyada iyo xarunta wasaaradda beeraha degmada xudur si beeralayda cabashadooda ay usoo gudbin karaan wasaaradana ay u bilowdo wacyigelin beeralayda dhiirigelin u noqonaysa maxamed xasan cabdiraxmaan raadiahay telefishanka qaranka magaalada xudur
haatanna wararka dibadda shacabka magaalada lake johnson ah ee gobolka texas ayaa lagu looga dhigay inay cabaan biyaha qasabadaha dhuuqah oo iyagoo markaasi lagu arkay bakteriya aanay isha qaban haba yaraatee islamarkaasna bakterigaasi ay suurtagal tahay marka dadkaasi ay cabaan in maskaxda bini'aadanka ay cuni karaan baaritaan lagu sameeyey biyaha qasabadaha ama tubada laga cabo ee magaalada lexington ayaa lagu ogaaday inay biyaha la socdaan bakteri maskaxda cuni kara oo u baahan in shacabka aada looga digo oo looga taxadaro xaaladaha noocan ah oo ku yara dalkaasi maraykanka ah ayaa haddana waxaa xaaladda noocan oo kale la diiwaan geliyey intii u dhexaysay labada kun iyo sagaalkii ilaa iyo labada kun iyo sideed iyo tobankii qaar ka mid a mas-uuliyiinta magaalada lake johnson waxa ay sheegeen inay biyaha magaaladaasi daweynayaan balse ay garanayaan inta ay qaadan doonto qaar ka mid a shacabka ku nool magaaladaasi waxa ay sheegayaan inay biyaha tubada ay u isticmaalaan nadaafadda oo keliya digninahana ayaa intooda badanna la qaaday maalintii sabtida ahay ee lasoo dhaafay islamarkaana la rabo magaaladaasi oo ay ku nool yihiin dad tiradoodu ay gaadhayso laba milyan iyo toddoba boqol oo qof oo shacaba in la badbaadiyo waxaana la sheegay in biyaha marka ay ku qasbanayaan inay ka ilaaliyaan sanka iyo abka inay ka galaan waxaana si gaara looga digaya caruurta iyo dadka da'da ah ee magaaladaasi iyagu ku nool in ay ku dhici karo cudurro aan jirkooda difaaci karin dagaal aada u xoogan ayaa dhexmaraya dalalka armeniya iyo azerbaijaan taasi oo la xidhiirta muran xagga dhulka oo xuduudda ah dalalka dalkaasi armeniya ayaa waxa ay ku eedeeyeen azerbaijaan inay weerar la beegsadeen diyaarada iyo hubka artileriga iyo ay ku soo qaadeen goobaha xuduudaha waxaa sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee armeniya sheegtay inay ka jawaabtay weerar lagu soo qaaday xukuumadda armeniya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay soo rideen diyaaradaha nooca helikobteriska kuwa qumaatiga kaca kuwaasi oo ay burburiyeen iyo taangiya ay markaasi la dhaceen hubka artileriga taasi oo dhibaato weyn iyadu geysatay labada dal ayaa ku muransan gobolka nagro karbaaka islamarkaana waxa uu halkaasi horay ugu dhexmaray isku dhacyo kooban gobolkana ayaa caalamka u aqoonsan yahay in uu ka tirsan yahay azerbaijaan balse waxaa gacanta ku haya dadka asalkoodu yahay armeniya xaaladda militariga ayaa sidoo kale lagu soo rogay qaar ka mid a gobolada dalka azerbaijaan muranka buuraleyda kasaasa la yidhaahdo ayaa ahaa mid soo daba shiitamayey muddo soddon sannadood inka badan oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya akhyataha wadda naga dhegaysatay waanaga intaa